bismillahi raxmaan raxiim shadii waxaa kaa dhiman muddadii lagu talagalay inay qabsanto sanad junta junteeda labada kun iyo shan iyo tobanka waa inay qabsantaa si sharcigu dhigayo waana jirtaayo cerniyowga ama ama baqashada aad ka baqanayso aduba aad tilmaamtay in doorashadii diiwaangelintii aan laga shaqaynin doorashaduna ay dib u dhacda oo wax qalbiga dadka o dhan ku wada jirta wey waxaa see sheegaynaa anu leenaha anagu xisbi ahaan nooga meel yaala su-aasha haddaan sideeda uga jawaabo muddo kordhinaan xal ahayn baan anu qarankan u haynaa waxaanu sheegaynaa habeen in lagu daraa inaanay dawo u noqonaynin dalkan si aad la socoto xukuumaddii xukuumadda ka horeysay afar doorasho oo dimuqraadiya ay dalka ka qabatay xukuumaddani doorashadii golaha deegaanka ee dhibaatada faraha badan dalka gaarsiisay ayaa ugu horeysay wax doorasho ay qabato iminkana sida muuqata waxaa muuqata inay ka cagajiidayso inay diiwaangelintii codeeyaasha waktigoodii lagu diiwaangeliyo iyadoo weliba deeqbixiyaashii iyo dadkii naga caawinaya dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashada ku saabsanaa ay diyaar u yihiin habeen iyo maalinna ay heegan u yihiin inay dalka ka hirgeliyaan diiwaangelintii codeeyaasha taas waxay kutusaysaa xukuumaddan inaanay u jeedin in ay dalkan doorasho ka qabato ujeedadeeduba ay tahay in marka doorashadu soo dhawaato muddo kordhin ay ka dhigato oo loo kordhiyo muddada ay sii joogayso talada dalka ama kursiga ku fadhido sababna ay uga dhigto diiwaangelin la-aan waxaase u sheegaynaa xukuumadda u sheegaynaa inaanu xal ku noqonaynin diiwaangelinta oo laga meelisto iyo doorashada oo dib loo dhigo waxaanu leenahay waanu idinka digaynaa inaa habeen dib uga dhacdaan xilligii lagu talagalay in dalkan diiwaangelinta ka qabsoonto codayaashu waxaanu idinka digaynaa in aad ku fikirtaan muddo kordhin wax la idhaahdo inaad issamaysataan dalkan ma qaadi karo diyaarna uma aha waxaanu idiin sheegaynaa in miidaanul taxriir madaxtooyada isu bedeli doonto ama dhagaxaan ishordhiga ama derbiya dhaadheer dhista daaqadaha laysaga soo daadan doonaa haddii lagu qaban waayo doorashadii iyo diiwaangelintii sideedii maanta mujtamaca reer somalilan meel kastay joogaan way ka daaleen wax la muddo kordhin hadday baarlamaan tahay iyo haddii ay tahay madaxweyneba midna lama baahno muddo kordhintiisa waxaanu leenahay oo u sheegaynaa xukuumadda oonu uga digaynaa inay ku fikirto ama ay raadiso dariiqii ay muddo kordhinta ku samaysan lahay dhanka kale mujtamaca caalamka mujtamaca caalamka waanu u sheegaynaa inay culays iyo dowladaha somaliland dimuqraadiyadda ka taageeri jirayba ku saaraan culays siyaasadeed xukuumadda somaliland si dalkaa uga hirgeli lahay doorasho diiwaangelintii codeeyaasha doorashaduna ay waktigeeda ku dhecda dhanka bulshada reer somaliland hadday madax dhaqameedka tahay hadday culimaaudiinka tahay iyo hadday civil societyga reer somaliland tahayba waxaanu leenahay baaq dheer aanu leenahay waa inaad baaq dheer ka soo saartaan oo xukuumadda ugu soo bandhigtaan inay dalkan diiwaangelintii sharciga ahayd ee iyada mas-uulka ka ahayd ay ka qabato doorashadana ay xilligeedii habeen aanay la dhaafin
way gudoomiye golaha gursida oo aada isku golatihiin halkan guryahan baarlamanka somalilan saleebaan maxamuud aadan oo rubcdaa siyaasiya oo gudoomiyihii golaha guursidana waxaa la leeyahay oo dhowr jeerna oo kula soctay siyaasadda madaxweyne silaayo haddii mustafeedka keliya in laisku halaynayo saleebaan gaal noqdo saleebaan maxaad golaha guursida kula talin lahayd iyo gudoomiyahaasi iyo iyo isku halinkiisa horta guursidu de waxa weeyaan marxalado badan oo somalilan ay soo martay soo saartay taariikhdeedana taariikh fiican ayay lahayd oo somalilan ugu duugan waxaan se leenahay golahaasi inuu golo siyaasadda ku dhex milmo oo loo adeegsado barnaamijyo siyaasadeed dalka ka jira uma fiicna taarikhdooduna uma wanaagsana mustaqbalkooda dambana kuma qurux badna waxaan leenahay guddoomiye saleebaan iyo inta kale guurtida ee xubnaha da-da ah ee golaha guurtida ku jira ee hogaaminayaba golo dhaqan buu golahan ahaa si dastuurku sheegayo nabadgelyada iyo ilaalintiisa ayuu shaqadiisa koowaad ay ahayd waxaa baryahan dambena soo baxday oo muuqata in loo adeegsado barnaamijyada siyaasadda oo xukuumaddu noqoto wax mid ay u fuliyaan hadiyo jeeraale waxay doonayaan inay sameeyaan deeta muddo kordhinta oo aan sabab lahayn bilaa sabab ay ugu kordhiyaan iyadoo dastuurku caddeeyey asbaabta lagu kordhin karayo keliya guurtii waxay noqotay mid loo adeegsado barnaamijyada siyaasadeed marka waxaanu leenahay magaciinii fiicnaa ha ku tirtirina magac xumo dalkanna fawdo iyo khalkhal hawl horseedina ku ekaada shaqadiinii dhexdhexaadinta bulshada reer somalilan iyo ilaalinta nabadooda ku ekaada ku ekaada sida magacii golahani uu qarankan ku lahaa u ilaalin lahaydeen iskana ilaaliya inaad ku dhex milantaan baraarshada siyaasadeed ee wadanka ka jira islamarkaana u adeegidda xukuumadda ee indhala-aanta ah waxaanu leenahay mid laydinka bartay mid maaha magaciina wanaag gelinaysa mid maaha sumad fiican idiin samaynaysa hadday hore u dhacday dib yaala u dhicin ka taxadir baan leenahay barnaamijka diiwaangelinta odayaasha iyo doorashada waanu ka wada soconaa xisbiga wicid isku mowqifna waanu ka nahay habeen in la kordhiyo ama ay saacad dib u dhacdo diiwaangelintuna ma ogolo labada xisbi ee mucaarib midkaayna ma ogola sidoo kale waxaan aaminsanahay in xisbiga kulmiye muuse bixi hogaaminayo isaga laftirkiisu aanu diyaar u ahayn muddo kordhin in la sameeyo diiwaangelintana in dib loo rido aanu diyaar u ahayn laakiin qaybta keliya ee ku shaqeynaysa barnaamijka ay tahay qaybta xukuumadda oo xisbiga kulmeeyey iyo xukuumaddii aada moodo inay noqdeen laba kala baxsan oo aan isku jirin wada shaqaynaynin sideedabana adduunyada ma dhacdo xukuumad bilaa xisbi inay shaqayso caalamku marka xisbiga xukuumadda kasoo jeedo iyo xukuumaddu kala siyaasad noqdaan xukuumaddu way dhacaan waaba iscasilaan ama meesha way ka baxaan saddexda xisbi qara waxaa loo samaystaana waxa weeyaan in xukuumadda talinaysa siyaasadii xisbiga ay fuliso iskadaa siyaasad xisbiga fulisee iyada xisbiga la dagaalanto burburisa xukuumadda waxay dee uga jeeda ka faa'iidaysan iyadaa kala doonta waxaanse leedahay jiritaanka xukuumad bilaa xisbiya calaamsaal baa saaran dalkuna ma ogola sharcigiinuna ma ogola
gabagabadii shacabka somalilan oo weliba ka qaba qabsoomida doorashadan maxaad maxaad usoo jeedinaya waxaan soo jeedin lahaa shacabka reer somalilan inaanay aamusin inay cod dheer ku dhawaaqaan gobol kasta iyo degmo kasta waxgaradka aqoon-yahanka mutacalimiinta ardayda jaamacadaha civil society-ga iyo maxaan ku dhahdaa dhammaan culimaauddiinka iyo waxgaradka oo dhami gobol kasta iyo degmo kastay joogaan waa inay ka dhawaaqaan oo cod dheer ugu dhawaaqaan oy xukuumadda ugu baaqaan in ay diiwaangelintii xilligii loogu talagalay ku qabato doorashadana ay u diyaargaroodo xukuumaddu xilligii u talagalay ay ku qabato oo aanay haba yaraatee ku fikirin wax muddo kordhinayna sameyso